haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha wadajir waxaa inoogu soo diyaariyey caashe ibrahin aadan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo weliba heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhegaystayaal iyo toddobaadkan waxaan idinku haynaa waraaqa iyo weliba dhambaallo kala duwan iyo sidoo kale suugaan kala duwan oo si kale kuma garatide barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo dabaaldeg iyo farxadahaasi nagala qayb qaadan doontaa inta aynaan toddobaadkan bal haddaba waraaqaha gelin aan caashay haye dhinacii heesaha bal ka war haddaynu jallacnayn ku horreyno waa ra'yi aada u fiican inta badan barnaamijka waxaanu ku bilownaa dhambaalada dhegeystayaasha ay soo darsadeen hase haatee maxaa diidaa in maalmaha qaar heesta aan soo wadoo kale sac lagu siiyo dadweynaha hees hees lasii sugi kara maaha si kale kuma garatid horta tan way way ka fursan weyday way ka fursan ama waa laga maarmi waayey si kalen kuma garatid caashaay de waa xilliga dhaxanta haye mar haddii xilliga dhaxanta lagu jiro qaboobo lagu jiro a waa in doorta la kuleeliya dhegeystayaashan waraaqa iyo hambalyo lagu bilaabo weliba weliba haddii afka ciyaartooyda aad ugu sheegtidna ciyaartooyga intuusan garoonka gelin waa inuu xogaa yaro meelaha sii hor ordaa uula si aad iyo aad xabad xabaddaa ka fursan weyda maxay tahay waata xabadda ka fursan weyday waa jacayl dhiig ma lagu qoray weliba dhuux ma loo shubay weli dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo haye mawdheega feedhaha dhabanada cad laga jaray Yaha, yaha, ya salaam jir aan isdulaan rogin midabkeedu dhin yahay hee laga dhuray halbowlaha ha weliha talow heesta markuu had raawi tirinaa ma ag joogtay Marna saad u waa- qoraysi marna waxayd caashay tanoo kale waxa weeyaan ha kii joogay iyo kii aan jooginba mid kasta gaadhay aad iyo aad aad iyo aad waa jacayl dhiig ma lagu qoray iyo codka xaliimo khaliif magol
jacayliig ma lagu qoray weli duux ma loo shubay qofna saanta dhabarka iyo mawdheegay sideedaha jacayliig ma lagu qoray weli duux ma loo shubay qofna saanta dhabarka iyo mawdheegay sideedaha dabanasacad laga jaray aan hadalkiiye ma lagu dhigay dabanasacad laga jaray aan hadalkiiye ma lagu dhigay injiraan isdhaleen boogin midabkeedu diini ahay laga duray halbowla ahaa weligeed ma lagu shubay injiraan isdhaleen boogin midabkeedu diini ahay laga duray halbowla ahaa weligeed ma lagu shubay Thank you. ahdalay isu dhimcaanayn nafdalay isu dhiibayn isoomahadhalan ahdalay isu dhimcaanayn nafdalay isu dhiibayn isoomahadhalan jacayl daawiciisii qofna weli iftiisiihi daayaha ma beelko deguguna ma aqoonin
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga nimaadno codka eebba naxariista jannaa ka waraabiye xaliima khaliif magool iyo weliba jacayl dhiigma lagu qoray haddaynu dhinacii waraqaa galno bal ugu horreynba caasha inoo soo qabo warqadda ugu horreysa ee barnaamijkeena hambaliyada yaasaa dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray assalaamu calaykum v o ayaa lagu soo bilaabay waxaana la yidhi magacaygu waa xasan xuseen xasan waxaan joogaa buu yidhi magaalada cadaado ee gobolka galgaduud marka hore buu yidhi waxaan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu kaa guddoonnay mid la midana hawadaan kuu soo marinaynaa u dhexaysa cadaado iyo washington d c marka xigta buu yidhi waxaan salaan diiran ku salaamayaa waalidiintay iyo qaraabadayda dhammaantood iyo dhammaan asxaabtayda qaaliga ah waxaanay kala yihiin buu yidhi asxaabtaasi uu salaamayo xasan maxamed absuge salmaan maxamed faarax cawaale cabdi liibaan maxamed xuseen maxamed faysal maxamed sayid cumar cusmaan iyo nimcaan iyo sidoo kale sacad maxamed daahir cabdulaahi axmed aadan cabdulaahi jaamac cabdulaahi cali cagayare iyo sidoo kale cabdirasaaq biiriye cabdulaahi xaaji cabdulcasiis cabdulaahi iyo faarax bashiir iyo sidoo kale cali dhuux maxamed iyo faarax maxamed xirigood baa la yidhi iyo sidoo kale shaafici siciid xariir maxamed cali hani cabdulcasiis sawde maxamed igraan garaase xayaad aragsan jamiile cabdulaahi iyo ugu dambeyntii buu yidhi idil iraad diiriye iyo asxaab kale oo aanan halkan kusoo koobi karin buu yidhi v o a iga gaarsiiya islaantaasi waxaan filayaa in dhammaan asxaabtaasi faraha badan leh aad kusoo qortay dhambaalkan aadna soo gaarsiisay in ay ku dhegaysanayaan xasan xuseen markaay ku maqlaanna ay haddii xataa idaacadda aanay kuu soo marin ay hawada kaa dhihi doonaan waanu kaa guddoonnay waa hagaag caashay markana warqadda dhinacayga ugu horreysa haddaan soo qabto waa warqadda tahniyad dhalashaa waxay yidhahdeen marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan bahda idaacadda v o a soomaali gaar ahaan wariyayaasha barnaamijka miisiga ee salaamaa dabcan waa barnaamijka hamriyada ee heesaha salaan kadib waxay yidhahdeen waxaan halkan tahniyad dhalashaa uga diraynaa amaba ka diraya bay yidhaahdeen aan idhaahdee hooyo cadar siyaad xalane hooyo boola siyaad xalane iyo carruurteeda hooyo xaliime cabdulaahi aabe maxamed odowaa yarow cismaane maxamed indhooy iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa sanay xuseen cabdi xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed xuseen sabri iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdi aadan sabri iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdirashiid maxamed sheekh cabdilaahi iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulaahi cali faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa mustafa maxamed odowaa yarow iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa waxay yidhaahdeen cabdi cabdi maxamed odowaa yarow xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdirashiid maxamed odowaa yarow nimco maxamed odowaa yarow sureekha maxamed odowaa yarow iyo carruurteeda mahad xuseen sabriye xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamuud xuseen sabriye iyo weliba ugu dambeyn xamdi xuseen sabriye iyo weliba sayigeeda bay yidhaahdeen dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka gudihiisa dibaddiisa waxay tananiyad dhalashaa u dirayaan bashiir cali maxamuud iyo weliba ismahaan maxamed odowaa oo wiil ugu dhashay saddex iyo tobanka bisha koowaad ee laba kun iyo labaatanka magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda bundaweyn heestii beledweyne abaan caashay soo xasuustay waxay yidhaahdeen ducadan iyagaa sii raaciye wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdirasaaq bashiir cali maxamuud waxaananu leenahay soo barbaaroo noqo kii dantiisa dadkiisa iyo weliba dalkiisaba anfaca anigana aaminayaan raacinaya waxaad tiri eh, xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne beledweyne markaad tirin waxay kusoo xusuusisay heestii beledweyn heesta beledweyn toddobaadkan dhegeystayaashu ma hayna hase ahaatee fanaanka xasan aadan baan u haynaa marna waa ma foga soo maha ma foga ba meel kaleba lama tegayo marka aad iyo aad aad iyo Aad iyo aad heesta aad.
xigta heesta xigta markaa mar haddaad xasaadan tidhi warqaduna ay hantaaniya tahay barnaamijkuna barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha yahay dabcan salaamuhuna dee ay halkaa dee ka raacsan yihiin waan idii basaasee bulsho yahay ma nabadba ayo waa la isla salaamaya waa la isla soo dhaweynaya waa la isla salaamaya.
xabaysiinaya waa bulsho yahay ma nabadba wayna soo qaban doonaa waana fanaanka xasan aadan samatar
sidii darayarow bidhawaaga subaxdi badda kaaga soo kay sidii barayarow bidhawaaga subaxdi badda kaaga soo kay burxal iyo bannaan haw boosaaso iyo bari baydhadiyo hargeysiyo garihii wajahliyo burxaliyo bannaan haw boosaaso iyo bari bandhamiyo hargeysiyo derihii wajaaliyo xamar baa laheedii meel baad le kubankoday baryaan kala maqlayno walidii basaase bulsha yahay nalabadba bulsha yahay nalabadba baryan kala maqnayno walidii basaase bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba dadku seexday baadankii markasuu baraarugay habeenkuu barkii tegey dadku seexday baadankii markasuu baraarugay habeenkuu barkii tegay ciidayda bilaaniyo beeshaan xusuusta wakhtigay ubadaano bilkolkaad maqnaadaba ciidayda bilaaniyo beeshaan xusuusta wakhtigay ubadaano bilkolkaad maqnaadaba sanad buu xamuudaa dadkii aan ka birmo baryan kala maqlayno waa midii basaasi bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba sanaduu xamuuda dadkii aan ka bermow dadkii aan aan ka beermo baryaan kala maqnayno waan idin basaase bulsho yahay bulsho yahay ma nabadba hasha waxay dhahan midkiina maxay dhahan barinay ma barineen codka fanaanka xasanaada samatar iyo weliba isla xasan aadan hees kaluu qaadaa jirta Haye, shuruuca uu leeyahay hergela barida Haye, haye.
Waa- waa bulshaday sidee tihiin bulshadiisat ma hergasheen ma nabad gasheen kolley soomaalida lagama waayo ma nabadba iyo ma barideen iyo Aad.
maxaa lagu beriya oo barida iyo salaan weliba Aad iyo iyo aad, aad iyo nabadgelyada inay sugan tahay habeenkaas aad iyo aad dhinaci waraqaaye waxaa soo qabanaya dhambaal gaaban oo si qurux badan loo soo qoray hambalyo aroos oo farxad le ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka diraya waxay yidhahdeen annaga oo kale ah xasan fanax mahdi siciid xasan fartuun siciid xasan nadiifo siciid xasan aabo siciid xasan aabo axmed cabdi iyo hooyo cadar libaan maxamed iyo sidoo kale salmaan mahad faarax iyo maxamed cali siciid wuxuu ku magac dheer yahay gamuure iyo yuusuf xasan maxamed dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi daafaha caalamka oo dhan waxaanay hambalyo hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa la yidhi ee kale ah waa kuwe waa cabdulaahi siciid xasan iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi fraax axmed cabdi waxaa arooskoodu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishan aan ku jirnay janawari ee sanadka laba kun iyo labaatan ducada waa xaggiina baa la yidhi waa tahay cabdulaahi siciid xasan iyo ifraax axmed cabdi oo ku aqalgalay gaalkacyo sharwacu maxaa ku ducaynaysaa dhaaxaan duceeye bal intaad miiskaa iyo kursigaa fadhido bal maalmahan caashe horta inaan sheekh sheekh dhalahay soo moogid Hay, hay, hay. ducadaada laga arki ducadeeda doonaa inayna kacdo soo moogid ducadaadaan ka garan doonaa marna waaxid cashay waxaan leenahay dee dabcan mar haddii qoys cusub la yegleelay hadda ama hadda la dhisay uu yahay aroos cusubna ay yihiin waxa ugu weyn nimcada ugu weyn ee alla bixiya waxa weeyaan inuu ubad khayr qabo caafimaad qaba inuu ilaahay siiyo aad iyo aad aad iyo aad een dabcanna inay isu waaraan oo ay noqdaan kuwii iyaga iyo carruurtooduba dadkiiyo dadkaba jiilka jiil anfaca ubad caafimaad qaba marna waxid ubad caafimaad qaba inuu ilaahay siiyo aamiin aamiin waa tahay dhinacaaga maxay saa aashay markana waa warqad tahniyad dhalashaa waxay yidhaahdeen annagoo kale ah aabbe sheekh ibraahim maxamed jimcaale iyo hooye maryan cali abuukar qadaafi sheekh ibraahim cali sheekh ibraahim yuusuf sheekh ibraahim xuseen sheekh ibraahim iyo weliba dhammaan shee- reer sheekh ibraahim iyo sida oo kale waxay yidhaahdeen maxamed abuukar casayr ibraahim cali daahir liibaan saalax liif ilyaas cabdi sakile seney maxamed cismaan iyo waxay yidhaahdeen dhammaan dadkaasoo dhan waxay tahniyad dhalashaa u dirayaan ismaaciil sheekh ibraahim oo loo yaqaano xamar iyo weliba jamiilo candaala sheekh waxaan filayaa magacaas inuu saa sax ku yahay waase usoo qoreen oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dhowaan jawhar wiilkaasoo loo bixiyey eliyaas ismaaciil ducaduna waa xaggiina bay dhahaan cashaay ducadaasina mar hadduu wiil yahay waxaan leen huun noqo kii soo kore ee soo barbaara ee ubadkaas iyo weliba waalidkiisaba anfacayo ummadoo dhanba insha allah waa tahay haddaan anigana u raaciyo ka waran alla wiilku baxsanaa
waxaan filayaa kaba sii fiican kama sii fiican soo maa marka Kama sii heestaas alla wiilku baxsana waan anigana usoo qabanaya iyo codka macaan fanaanada maryan mursal ciise
dalab dhibaatee bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye dalab dhibaatee bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bakool iso birqaaye baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana
korkii barbaarte ushi ibaadiyo balaayo maarke boqolka rooni ii waaye boqorkii i barbaarte waan ku bogaya anay biliciisu ii bishaara tahee waan u bogay anay biliciisu ii bishaara tahee bartilmaameedkii jircaykeen iyo bako isoo firqaayeen baxsanaa baxsanaa alla wiilku baxsanaa baxsanaa baxsanaa alla wiilku baxsanaa beer minay baxdo waa bishaare loo baraa butuntaaye barbaxna kuu noqotaaye beer minay baxdo waa bishaaro loo baraa butuntaaye barbaxna kuu noqotaaye anna berigaanu baahanaaye bilahay ha isiiye anna berigaanu baahanaaye bilahay ha isiiye bartilmaameedkii jacaylke iyo bako isoo firqaaye baxsanaa baxsanaa alla wiilku baxsanaa baxsanaa baxsanaa alla wiilku baxsanaa baxsanaa baxsanaa alla wiilku baxsanaa baxsanaa baxsanaa baxsanaa alla wiilku baxsanaa
alla wiilku baxsanah iyo fanaanada maryan mursal ayaan intaasi ku dhaafayna waxaan filaya dhegeystayaal badan inay ay waayo soo xusuusisay iyo heestaasi iyo waayihii la qaaday waa tahay dhinacii dhambaalada mar kale shiruuco ma dhinacaaga mise dhinacayga hashe warqadda ugu dambaysa dhinacayga haddaan soo qabto waa tahniyad meher waxayna yidhaahdeen eh, waxaa diraya hooyo siraad geesa weyne aabbo olol cabdi diirshe iyo weliba ifraax cabdi diirshe faysal cabdi diirshe axmed cabdi diirshe caanka buu ku magac dheeryahay bay yidhahdeen xamso cabdi diirshe waxay yidhahdeen xamdi cabdi diirshe hooyo xaawo maxamed ciise hooyo samse maxamuud nuur iyo weliba waxay yidhaahdeen hooyo dahabo cali barre madiina jidaal barrow iyo weliba saciida jidaal barrow waxay idhaahdeen ayaan jidaal barow xaliimo jidaal barow dhammaan reer jidaal barow boqor cismaan waxay idhaahdeen waxa ay hambalyo meera ay hawada u marinayaan shugri olol diirsha iyo weliba maxamed cali maxamuud oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan waxay idhaahdeen degmada howladaag gaar ahaan bay kasii yidhaahdeen xaafarta xaafadda baarubax ducaduna waa xaggiina waa la tilmaamay si guud iyo si gaaraba halka uu ka dhacay meherkaas weliba dhulaan aqaanaa la tilmaamo oon weliba wax badan laku maray shiruuco weliba bacaad ku yaala haddaad ogtahay meelaha qaar saad dhegta ula raacaysaan arkay marka la yidhi howlwadaag buu ka dhacay gaar ahaan baarubax buu ka dhacay waxaan mararka qaar soo xusuustaa haye fanaaniinta qaar markay heesayaan waayahoodun bay ka sheekeeyaan Mhm.
waxaan hadda soo xusuustaa sababahan la dhuubnaa iyo waxaan hadda la faxay socodkaasu ban waayay inaad garanaysaaba wax weyn
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadayo qumani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto alla qaadire oge qalbigaad ku taala
kugu qabowdo qalbi lula inaad tan dhibicaawa qiraya
boqolkaad ku abartiyo qoyskaad ka dhalatiyo heestanna uu ku luqaynaya fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo weliba heestaas oo halkudhulgeedu yahay qalbi lula tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qaali hooyadaiyo umani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto alla qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto alla qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan dhibicaawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan dhibicaawa qiraya waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo horma ina yagleela waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleela dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan dhibicaawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad